faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxa qodobada saakaa dhegaysan doontaana waxaa ugu daroon dowladda federaalka soomaaliya oo war ka soo saartay doorashooyinka galmudug waxgaradka magaalada kismaayo oo walaa xoogan ka muujinaya xaaladda ammaan ee magaalada kismaayo madaxweynaha dowlada federaalka soomaaliya oo cadaadis xoogan saaray wasaaradda warfafinta dhaarka dalxiiska xukuumadda federaalka soomaaliya faahfaahin dheeraad oo ka soo baxaya dal xalay ka dhacay gudaha magaalada kismaayo intaasaad maqasheen waxay ahayn qodobada ugu door koran warka subaxee saakay goorre u diyaagaroba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan waa subax arbaca taardana ku astaysan tahay sideed tobanka bisha lixaad ee juun sanadka labada kun iyo sagaal tobanka iminkai haatana kusoo dhawaada warkii oo dhan dowladda federaalka soomaaliya ayaa war ka soo saartay doorashooyinka galmudug wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibroysiinta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa war-saxaafeed ka soo saartay doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxtinimihii maamulka galmudug wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in dhowaan la qaba doono kulan dibroysiin ah oo lasu keeno beelaha dega galmudug islamarkaasna looga tashan doono qaabka loo wajahayo doorashada kusoo fool leh maamulka galmudug wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in muhiim ay tahay in la tixgeliyo xilli waqtiyeedka madaxda galmudug oo ku beegan afarta bish toddobaad ee sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka loona diyaargoorbo doorasho cusub oo la doonayo in ay noqoto mid xalaal ah war-saxaafeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha dibroysiinta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa u qoran sida tan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibroysiinta xukuumadda federaalka soomaaliya oo gudinaysa waajibaedka dastuuriga ah ee kaga aadan hirgelinta doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxtinimo ee galmudug waxay ugu baaqaysaa madaxda galmudug in ay doorashooyinkaas lagu qabto muddada loo asteeyey si loo xaqiijiyo xanaan doorasho hufan kana turjumaysa dimuqraadiyadda iyo tartan furan oo ay ku tilmaaman tahay maamulka galmudug wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dibroysiinta iyadoo garwaaqsan muhiimadda ay leedahay waatasho iyo midnimada bulshada deegaanta galmudug waxay ku baaqaysaa shir dibroysiineed oo iskugu yimaanayaan dhammaan waxgaradka hogaanka dhaqanka galmudug oo lagu xaliya arrimaha maamulka galmudug laguna magacaabo guddi farsamo oo daadihinaya doorashada galmudug wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dibroysiinta oo tixgelinaysa mudixlahaynta dastuuriga ah ee madaxda galmudug oo ku eg afarta bisha julaay sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxay soo jeedinaysaa in sidada ah loo wada shaqeeyo dhammaystirka xanaanka dimuqraadiyiinta ee doorasho ay ku qabsoonto nabad iyo hufnaan ugu dambeyntii waxaa bogaadin mudan dadaalada wadajirka ah ee bulshada iyo xogaradka galmudug ay ku bixinayeen horumarka iyo xaqiijinta himilooyinka ku aadan galmudug horumarsan oo uu ku jiro nidaamka xanaqaaday ee federaalka waxgaradka magaalada kismaayo ayaa walaac xoogan ka muujinaya xaaladda ammaani magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaase soo taraya walaaca ku saabsan xaaladda ammaani magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kadib marka ay koreen dalalka dadka kasoo horjeeda maamulka jubbaland ee ka dhacaya gudaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose qaar ka mid a odayaasha dhaqanka jubbaland ayaa sheegay inay soo wajahda walaacada oo dhanka ammaanka islamarkaasna aysan kusoo sugnaan karin kismaayo ilaa ay ka imaanayso xaalad dadka ku cabiran aragtidooda islamarkaas inay helo xoriyadal hadalka iyo aragtidhiibashada doorashada maamulka jubbaland laba ka mid a waxgaradka magaalada kismaayo oo aan qarnin magacooda sabab ammaan daraadeed ayaa inoo xaqiijiyey in ay ka fikirayaan sida kismaayo uga bixi lahaayeen maalmaha soo socda siduu qorshuhu yahay sidoo kale odayaasha dhaqanka ayaa inoo sheegay inaysan sahlanan kabixitaanka odayaasha oo ay jubbaland aaminsan tahay inay muqdisho u gacan haatinayso dowladda federaalka soomaaliya balse aysan samayn doonin wax kasta oo kaga bixi karaan gudaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kismaayo waxaa soo buuxu dhaafiyay dhalinyaro bastoolada wata oo baracad ah oo dadka tooganaya ayuu yidhi mid ka mid a waxgaradka jubbaland oo raadiyaha cadaada la hadlay ima muuqato sabab iyo xaalad aan ugusii sugnaan karo kismaayo waxaan rabnaa inaan la baxsano nafteenna yar ee nagu jirta ayuu yidhi mid ka mid ah odayaasha dhaqanka oo la hadlay warbaahinta raadiyaha cadaado islamarkaasna doonaya inuu ka baxo magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maalmihii lasoo dhaafay kismaayo waxaa ka taagnaa xaalad cabsi ah iyo dalil ay fulinayaan kooxo ku habaysan bastoolada kuwaasoo ilaa hadda aan la ogeyn cidda si rasmiga ah ay ka tirsan yihiin sidoo kale kismaayo waxaa taagan kala artiduwanaansho xoog leh oo ku saabsan qaabka xulista xildhibaanada cusub ee jubbaland taasoo keentay in dareen ay ku abuurto dadka isbadaldoonka ah ee ku sugan gudaha magaalada kismaayo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa cadaadis xoogan saaray wasaaradda warfaynta dhaqanka dalxiiska ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa cadaadis xoogan saaray shaqaalaha wasaaradda warfaynta dhaqanka dalxiiska ee xukuumadda federaalk soomaaliya waxaana soo baxaya warar dheeraad ah oo ku saabsan kulamo dhex maray wasiirka warfaynta dhaqanka dalxiiska ee xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareye iyo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kulankan oo dhacay aagaarka markii wasiir warfinta loo magacaabay xildhibaan maxamed cabdi xayir maariye ayaa haddana hanaanka usoo baxay waxa uu ku saabsanaa sababta reediyo muqdisho telefishinka qaranka iyo wakaalada wararka soomaaliyeed ee soona aysan tayo u dhammayn warbaahinta kale madaxa banan ee ka howlgasha gudaha soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa wasiirka wasaaradda warfinta dhaqanka dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya u sheegay in wasaaradda warfinta ay tahay wasaaradda ugu shaqada badan islamarkaasna ay joogaan dad kaliya ee ku cabiraan ama waxgala shaqadoodana laakiin ay tahay wasaaradda ugu leeta markii loo ego wasaaradaha kale madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa wasiirka warfinta ku yidhi hadal hore oo u dhow injineer yusow markuu ahaa wasiirka warfinta dhanka dalxiiska ee xukuumadda federaalk soomaaliya kaas oo ahaa sanadkii hal milyan in ka badan ayaa iga gasha wasaaradda tayana kuma dhammaa warbaahinta madaxa bannaan sababtu maxay tahay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in wasaaradda ay joogaan wariyaal tayo leh oo qaata mushaar ku filan bil kasta laakiin aysan shaqo qaban isagona dalbaday in la soo gudbiyo wariyaasha ka shaqeeya wasaaradda warfinta dhaqanka dalxiiska ee xukuumadda federaalk soomaaliya redio kulmiye goobjoog tv universal tayo kuma dhammaa redio muqdisho iyo tv qaranka soomaaliyeed lacagtan ku bixina lagama bixiyo kuwaasi wasiir maxaa qaldan ayuu yidhi madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in markii la gaaro labadakunilabaatanka ay dowladda federaalk soomaaliya daranayso farimo wacyigelinta doorashooyinka iyo dhammaan barnaamijyo kale oo qoseeya isbedelka cusub ay doonayaan inay marsiyaan warbaahinta qaranka islamarkaasna aysan doonayn inay u baahdaan warbaahin madaxa bannaan ee ka howlgasha gudaha soomaaliya faahfaahin dharida ayaa kasoo baxaysa daliil xalay ka dhacay gudaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose askari ka tirsan ciidanka jubbaland ayaa lagu dilay gudaha magaalada kismaayo sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan gudaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kuxubaysan ayaa toogtay askariga oo la sheegay inuu ku sugnaa bar kontarool oo ay leeyihiin ciidanka booliiska ee maamulka jubbaland askariga ayaa la sheegay inuu ka tirsanaa ciidanka booliiska jubbaland islamarkaasna uu shaqo ku jiray xilliga lagu dilaya gudaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ciidanka booliiska jubbaland ayaa gaaray goobta dilkaas oo ka dhacay waana halkaas ay ka bilaan howlgallo lagu baadgoobaya kooxihii dilkaasi ka dambeeyey oo lashaqaas ka baxsideen maalmihii lasoo dhaafay fale amnidarre ayaa ka dhacaya gudaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaana habeen hore lagu dilay nabadoon caan ka ahaa deegaanada jubbaland maamulka jubbaland ayaana sheegtay inay ku daba jirto kooxaha dilka qorshaysan ee ka geysanaya deegaanada jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxayna sheegtay in ammaanka deegaanada jubbaland gacanta mardhow lagu adkay doono guud ahaan intaasi kudhayahay warka subax uu soo saaray ilaa socosianigo xasana tan intaan warkaan warka xidda u kulmi doono subax wanaagsan